madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan maxamed cali ow cabdi ayaa daafuray xafiiska macadka xisaabaadka somalilan oo magaciisa loo soo gaabiyey ic bas kaasi oo ka kooban qeybo kala duwan macadkani waxa uu noqon doonaa mid qaban doono shaqooyin badan oo lafdhabar u ah xisaabaadka munaasabada daafurka macadka ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiiro xildhibaano aqoonyaano waxgarad iyadoona halkaasi looga hadlay muhiimada ay leedahay in la helo xarun ku shaqeysa isla xisaabtanka hay-adaha dowlada ah ee u shaqeeya bulshada madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan maxamed cali ow cabdi oo ka hadlay munaasabada daafurka ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda xafiiskan u leeyahay bulshada inaynu xadhiga ka jarno institutkan ku takhasusay xisaabaadka qofka xisaabiyaha marka la leeyahay waa jaj weeye financial judgment weye adduunyaduna waxa weeyaan waa tiirasha ugu horeeya ee wadan ku dhaqan yahay waayo waxaad hayse waxaad soo saartay waxaad u socoto haddaan la xisaabinin waxa weeyaan waxba ma kala socdaan anigu bersonali waxaan ahay accountant baan ahay shaqadaydii hore institutekii soomaaliya ee sidam qolooyinkii ugu horreeyay guuryadii hore ka baxay baan ahay aniga madaxweynuhuba waa garan karnaa marka qiimaha uu leeyahay adduunyadana waxa weeyaan waxaa ugu horeeya sida uu sheegayey hantidhowruwe lama rejistargareeyo shirkad haddayna soo gudbinin xisaabaad oon la soo sixin oon la odhan xisaabaadkeegu waa sax adduunyadana meel kastoo la joogo intaynu aragnay taxka waxa laydhaha waa laga cararaa waa la necab yahay oo ma rabaan dadku inay bixiyaan laakiin cidda sheegta ee ku qasabtay in taxka la bixiyo wadanna tax la-aan ma socon karo dowladdu lacag ma haysato ay samayso laakiin tax bay urursa wax ku maamusha marka taxka cidda sheegta ee lagu taxkaas wuu ku waajibay cidda tiraahdaa waxa weeyaan waa accountantiska waa farxad waa horumar meel kastuu soo mariya marxadkasuu soo maray waxna maalin keli hata ma dhasho ee waxa weeyaan dee wuu koraa oo waa la soo koriyaa meel buu soo maraa marxaduu soo maraa alxamdulilah maanta haddii institutekii guulka bildinka intaa legdegay gudoomiyaha boodka dhammaantood gudoomiya ku-xigeenka maamulaha directorka waxaan idinku boorinaynaa oo aan idinku hambalyaynaynaa dee dadaalkaa la gala iskama yimaadeen daroora guuddaan ka soo sheekeeyey marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idinku boorinayaa inuu noqdo oo u dhaqaaqo nidaamka weliba waxaan farayaa oon waa xisaabiyuhu waxa weeyaan dee shaqooyin badan buu hayaa oo kale ah laakiin directorka iyo gudoomiye ku-xigeenka boodhka iyo waxaan idinku boorinayaa inuu noqdo oo u shaqeeyo sidii loogu talagay dadka ka soo baxayaana inay yihiin dad aad tariingarayseen oo aad tuujiseen oo qofkii dhexda ka hadhay wiil iyo gabadhba ead aragtaan ka reeba oo shahaadad haynagu bixinina aan ahayn qof u qalmaa aanu u soo dadaalin ha bixinina ilahay waxaan ka rajaynaya inuu noqdo institutekii adduunka oo dhan inuu mar hadduu international shirka maanta qolo kale international ay maanta imanayso waxa weeyaan international buu noqonayaa laakiin ma dhib yare eh waxaan idinku boorinaya dhammaantiin inaad xididada u taagtaan adkaysaan wixii aad u baahantiina taageerana dowlad ahaan anu afka madaxweynaha ku hadlaya waa ballan qaadanaa in idinkala qayb qaadanno sidii uu hirgeli lahaa ee uu dhismi lahaa ee uu taariikhda u geli lahaa